magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo la ka hirgeliya xaruunaha jirdhiska oo laka magacaabo waa boosaaso fitnisa taaseytoo lanka talagalay in dhalinyarada isku kuridanga culeyska miisaansho islamarkaana jirshayo dhisamaa daafurka munaasabada iyo weliba goobro ku hayayaa maamulka boosaaso fitnisa maamulka gobolka bari iyo qeybo shirduban ee bulshada maamulaha xarunta jirdhiiska boosaaso fitnes faarax cabdulaahi cali iyo ku waramiya sida shaqeeyaas xaruntan oo laka hirgeliyay magaalada boosaaso maanta waxaan joognaa xaafad ka mida xaafadda biigkurle waxaan maanta halkan ka daafurnay xarun cusub oo la dhaho boosaaso fitnes oo xarun jiim dhalinyarada magaalada boosaaso ugu baaqayaa inay ku soo dhowaadaan oo xarun cusub waxay furnaanaysaa muddo saacadood marmaasintiin taliya ku-xigeenka qaybta booliiska magaalada boosaaso qaalid ukun iyo gudoomiyaha ciyaaro gobolka bariya muuse wadda iyo hadhawaayan xarunta boosaaso fitnesa bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaa mahadle alle subxaana wa tacaala halkaas ugu kaayi keenay waxaa farxad noo ah inaan ka soo qayb galno xaruntan cusub oo jiimka ah oo laga furi doono xaafadda cariga gaar ahaan aagaar raxma insha allahu tacaala boosaaso fitnes oo runtii dhallinyaradu hal abuur cusub ay la yimaadeen insha allahu tacala waxaan idayn doonaa inay fikradda ay la yimaadeen iyo inuu ilaahay u barakeeya haddii ilaa haydbo waxaan runtii aniga farxad gaara in xaruntan runtii ay runtii dhallinyarada gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo laga heli doono haddii ilaa haydmo qalab nooc kasta ah marka insha allahu tacala waxaan leenahay dhallinyaradu ha ku soo dhowaadeen haddii ilaa haydmo ganacsatada da'da yaroo barnaamijkan daha furtana insha allah waxaan leenahay ilaahay maalkiina intii aad gashteen idinku barakaya haddii ilaa haydmo waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala inay ka mid noqoto meelaha ay dhallinyaradu habeenka isugu yimaadaan ku jimicsadaanin ku caweeyaan haddii ilaa haydmo raxmaan raxiim waxaan halkan caawaca xarajarkeeda u joognaa meeshan cusub ee jiimka boosaaso finnis meeshatan waa goob cusub oo lagu soo kordhiyey goob ganacsi oo lagu soo kordhiyey magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda arraxma waa goob lagu talagalay in jimicsiga ama jiimka ama qalabka jiimka oo dhammaystiran uu yaallo si mulkiiluhu inoo sheegay waxay furnaanaysaa muddo saaca habeen iyo maalin xilli kasta waa la helayaa tiimkuna waa ku diyaar meeshaas waa meel aad ugu baahnayd reer boosaaso iyo bulshada boosaaso oo bisneska keliya oo hadda aad uga maqan dhowr gooboodoo yaryarana ay ka samaysan tahay meeshaasoo caawa aan u joogno inaannu daha ka furno oo xarigga ka jarno waana ka jarnay waxaan leenahay reer boosaaso meeshaas ha lagu soo dhowaado